مدام mudane axmed maxamed maxamuud silaayo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waddanka turkiga u ambabaxaya wafdigaasi waxaa ka mid a marwada koowaad ee madaxweynaha wasiirada arrimaha dibadda ganacsiga iyo macantiga biyaha waxaan jeclahay safarkaasi madaxweynuhu u baxayo oo ka mid noqon doona safarada loogu dalkan iyo dadkan mar walba xaaladooda iyo marxaladooda la doonayo sidii halkaa looga sii ambaqaadi lahaa oo horumar iyo ummadda adduunka iyo dadooga caalamka loo gaadhsiin lahaa ayaan jecelahay inuu faahfaahin kooban safarkan madaxweynuhu uu inaga siiyo mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhoweynayaa faahfaahin kooban inaad saxaafadda ka siiso safarkaasi turkiga aad ugu ambabaxay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan halkan idinka sheegayaa inaan wafdi aan aan wato aan u ambabaxayno dalka turkey halkaasoo aanu martiqaad ka helnay oo aanu kala kulmi doono madaxda dalka aanuna ka wada hadli doono danaha ka dhexeeya labada dal iyo wixii masaalixa inoo ah insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inaan halkaa kala kulanno si wanaagsan iyo martiqaad fiican iyo wixii danaheenna ah oo ay maslaxada noogu wada jirto inaanu ka wada hadli doono ayaan ku rajeynayaa waddankaa waxaa naga wada dhexeeya dana taariikhee naga dhexeeya caawooyin badan baynu ka helnaa waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin muxuu ahay macdan baarintii baa ka mid aha waxyaabaha naga dhexeeya arrimahaa waanu ka soo wada hadli doonaa waxaan kaloo jeclaa halka inaan ka caddeeyo wadiba hadda had iyo goor waxaa hadal ka soo yeedhaa xasan sheekh maxamed madaxweynaha dalka soomaaliya taas oo ku tilmaamo in ay wada hadal na dhex mari doonaan inaanu nahay dal kala baqadan soo noqon doona waxaan doonaya mar walba ka cadeyna halka kan oo aanaan marnaba ka xiiqin inaanu cadeyno inay somalilan tahay madax banaanay haddii la wada hadliyo haddaan la wada hadlinba inay tahay dal madax banaan aan madax banaanadiisa marnaba laga noqonaynin inay tahay oo aan caafifad ku dhisnayn ee ay tahay wax ummaddeena iyo dadkeenu ku tashaday wixii soo maray inay ogaayeen oo ay tahay mid muqadasa doonisuutaagga somalilan laakiin wixii warahadala iyo wixii dana ah iyo wixii masaalixa iyo wixii safkarada wax alla waxaanu ka qabnaa ma jiro laakiin ma aha inaan mar walba taajinayno inaan mar walba cadayno aanu doonayna arrintaas caafifad ku dhisan ahayn insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inaanu safarkana kala soo noqono isagana guul aanu kala soo noqono insha allahu tacaala waa dal wax badan oo wanaagsan naga dhexeeyaan waa dal taariikhi naga dhexayso waa dal wax wada qabsi naga dhexeeyo waxaan rajeynaynaa inaanu muxuu ahay wax fiican oo labada dalba u dana inaanu kusoo wada hadallo ayaan ku rajeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi
wada dalka turkigu wuxuu natiyo gelinayay wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya wadahadalladu marxalado kala duwan bay soo mareen inkastoo sheekee somalilan aanay ka noqon doonin madax banaanida ay ku dhawaaqday labaatan iyo laba sano maxaad ka rajeynaysaan wadahadallada dhici doona dhowaan annaga wadahadalka halkaa hadalkana lagu yeedhay kuma saabsana waxa wadahadaloo labadeena ka dhexeeya annaga iyo soomaaliya oona lagu yeedhay ma jirto taas middan lagu yeedhay maaha midaan tegina maaha taas taan u soconaa taa maaha waa mid labadaya dal ka dhexaysa annaga iyo teerkitaan u tegina waqtigaan u soconaa waa mahadsan
imika waktigan xaalkaa muddo saddex sano ku siman sidaa sooyar ka danacsay waktigan mucaaradka xukuumadda kulmiya ay ahayd tahay talaatanka toban waxyaabo badan oo kulaliskana dowladdiina ka horreysay ee xukuumadda haasha ku qadaa dahradada la muujiyo dabcan boosashiro lagu baaqo oo laga hor yimaada ama si adag loo qaabilo eedaynaha ujeedada ku jirtay xukuumaddii hore waxaa inaad dilka la wareegtaan mise inaad saxdaan la doonaysa annagu waxaanu saxno mooye waxaanu ka hor imaadnaa ma jirto wax toosin iyo wax wanaagsan weeye waxaanu soconnaa waxaanu ka hor imaadnaa wixii dumina iyo waxa baaqiin dalka ku saabsan dalka dhibaatadiisa wax yeelaya ayaanu ka hor imaadnaa aanaan ogolan maraya oo wuxuu kordhinaya hore hadday tahay raayo hadday tahay mid walba ogole shacbiga ummadda soomaaliya waana wada socdaa waanaga waa shaqaynana meel walba ka qabanay mashaariicdii howlaanu dhinac walba ka fujinay ka fulinay ayaa markhaati ka ah waxqabadka iyo horumarka dalka soomaaliya insha allahu tacaala taana weyn horey lagu sii wada talaabsan doona nagu weyjira والسلام عليكم